magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose waxaa marba marka ka dambeysa kusoo badanaya goobaha waxbarashada gaar ahaan macadyada lagu barto luuqadaha kala duwan sida ingiliishka iyo carabiga macadka aljasiira oo kismaayo laga hirgeliyey sanadkii ayaa kamida macaahida lagu barto luuqadaha carabiga ingiliishka iyo sidoo kale cilmiga kombyuutarka qaar ka mid a ardayda macadkani wax ka barta ayaa sheegay in macadkan ay wax badan oo aqoon ay ka faa'iideen intii ay dhiganayeen luuqado kala duwana lagu bartaa sida carabiga ingiliishka iyo wixii lamid waxaa bartaa carabi iyo ingiliish dhiganay muddo afar bilood badan carabiga awel si fiican ma u aqoon hadda laakiin kastoo inkastoo iska bilow ah haddana saasay tahay waa isbedelay awal ruux oo aan waxba aqoonina hadda laakiin markaa macadka imaado waxbaa kala bartay aqoontiyaa fahmay marka farqigaasa u dhexeeya
magacii saddexaa waa sulaaqo aadan cumar oo dhigto qaybta subax iyo jimcaha macadka nisgab waxaana ay koox hadda dhameen rabto macadka carabiga barta markaa imaanayo aniga wax dhan carabi dhan ma aqaanin hadda waxaa ka bartay carabiga aqoonna isii ziyaadee waayo marka nolosheeda hore intaa macadka kusoo biirin waxaan ahay qof aan luuqadaba ka siinin muhiima ii tahay inaa barto luuqadda waayo waxaan ku fahmayaa diinteena xamse cabdisamed axmeda oo ku hadlayay afka maamulka macadka aljasiira ayaa ka warbixiyey baahida keentay in macadkani kismaayo laga hirgeliyo iyo waxyaabaha ardayda la baro waxaa la aasaasay macadkan toddobiiy tobankii bishii lixaad ama bisha loo yaqaano juun labada kun labaataniyo kowda waxaan u maleynayaa insha allahu tacaala ilaa muddadaas ilaa alaankaas ilaa alaankanan hadda joogno macadku intaa wuu shaqeynayaa wuxuuna soo saaray insha allahu tacaala dafaacaad fara badan oo maaragtay muxuu ahaayey arday fara badan oo ka qalin jabiyey koostyada ka baxa macadka macadka wuxuu ka diwaan gashan yahay wasaaradda diinta iyo awqaafta ee jubbaland iyo heer federaal labadaba leanna wixii oo maaragtay muxuu ahaayey dowlad goboleedka ama gobolka laga diwaangeliyo laazima dee federaalkiina waa waa gaarayaa sooma marka maadaama ministriska isku xiran yihiin micnaha wasaaradda jubbaland haddii diinta iyo awqaafta laga diwaangeliyo already micnaha wuxuu si automatica uga diwaangashan yahay ku tiirsan bulshada uu maaragtay muxuu ahaay serviceka uu haayo ama adeegan waxbarasho sidaa daraaddeed maaragtay muxuu ahay bulshadaas serviceka loo haayo unbaa maaragtay muxuu ahaay wix laga qaado fiiga maaragtay macadka lagu dhiganayo ah unbaa macalimiintan xuquuqdooda laga siiyaa marka taas waa qodob qodobka kale ee ah maaragtay muxuu ahay learning materialska ay macalimiinta ay wax ku barayaan macadka miyuu miyuu haystaa haa wuu haystaa laakiin there is always shortage of learning materials wax annaga khaas nagu ana ma aha waa maaragtay mxuua caqabad guud oo aan u malaynaa inay dhammaan institutionska waxbarashadu ay qabaan macadkan lagu barto luuqadaha ingiliishka carabiga iyo cilmiga kombyuutarka ayaa waxaa ka qalin jabiyey ilaa dhowr dafcadood halka haatana arday kale ay wax ka bartaan